waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali bishii may sanadkan laanta afka bunjaabiga ee idaacadda s b s ayaa waxay cuntooyin kala duwan ka soo iibsatay dukaamo cuntada lagu gado oo ay leeyihiin dad ka soo jeeda koonfurta aasiya dukaamadaas oo ku yaala austreeliya cuntadaas waxaa ku qornaa inay dhacayeen maarsa labadii kun iyo saddex iyo tobankii cuntooyinkaas ay soo gateen ayaa waxaa ka mid ahaa cabitaanka caruurta iyo nafaqooyinka ay isticmaalaan haweenku markay uurka leeyihiin laanta afka bunjaabiga ayaa soo gadatay cuntooyinkaas kadib markii dhegaystayaal degan magaalooyin kala duwan ay dadka la wadaageen waxaa ka soo maray dukaamada ay leeyihiin laguna gado cuntooyinka koonfurta eshiya oo ah indiya bakistan iyo bangaladesh dukaamadaas oo ku yaala magaalooyinka waaweyn ee dalkan austreeliya dhegaystahan oo degan adelaide ayaa ka hadlaya waxa ka soo maray cuntooyin dhacay qajaar toona oo aan isticmaali jiray lixdii sano ee u dambeysay ayaan soo gatay oo aan furay dhaladii uu ku jiray waxaan arkay in midabkiisu madow noqday markaan dhadhamiyeyna wuxuu dhadhamayey wax qurun oo kale waxaan ku celiyey dukaankii aan ka soo gaday waxayna igu dhaheen waxba kama qaban karno dabaaldegii diwaaliga oo ah xus diimeed oo indiya laga dabaaldegana waxaan soo gatay labo gajaar xalwo ah wayna urayeen waan dhadhamiyey waxayna u dhadhamayeen qaraar markaan bokiskii ay ku jireen ka soo saarayna waxaaba ku dhashay bolol buu noqday markii saygayga ama ninkaygu dib ugu celiyo dukaankiina xataa may qiran inuu dhacay ama hallaabay waxay dhaheen annagu ma samayno ee waxaan ka soo iibsannaa uun baqaaro waa kan qof kale oo ka warramaya wixii ka soo maray cunto dhacday waxaan soo gadannay biskid nasiib wanaag carruurta maanaan siin intaannu gaariga ku jirnay markaan guriga tagnayna isla galabtaas waxaana soo booqday saaxiibbo waxaana siinay biskudkii annagoo aan ogeyn inuu bolol ku dhashay markay saaxiibbaday arkeenna way joojiyeen inay cunaan waxaan dareemay inaan ceebownay oo aannu wax dhacay siinay dadkiina soo booqday waxaan isnidhi sidaan sax ma aha austreeliya ayaannu joognaa waxaa jira shuruuc la xiriirta cuntada la gadi karo waxaa jira xeerka ammaanka cuntada waxay leeyihiin golayaasha deegaanadu shuruuc la xiriirta caafimaadka cuntada marka see ku dhacday in dukaan uu iibin karo biskud noocan oo kalea oo dhacay dhegaysto kale oo isaguna ku sugan melbourne ayaa sidan yidhi waxaan ka helnay diqsi biskud nooca rootiga oo kale ah markii hore waxaan isiri amuuba yahay ininyo waxyaalo lagu daray rootiga laakiin markaan taabtay oo furay baalal buuba leeyahay oo indhihiisa xataa waan aragnay waaba diqsi dhan sidee marka waxyaalahaas ku dhaceen baaritaankan ay idaacadda s b s laanteeda afbunjaabiga samaysay ayay ku ogaatay dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin in la beddelay taariikhdii dhicitaanka ee cuntadaas iyadoo la tirtirayo taariikhdii hore laguna dhejinayo mid cusub laba ka mida kaysaska aan hore ku soo sheegnay wakhtiga raashinku dhacayay ayaa lagu daray bilo amaba sannado waxaa kaloo lagu ogaaday baaritaanka in in ka badan saddex kun oo nooc oo cuntooyinka indiya ah iyo kuwa la xiriiray oo australia lagu gado laga diiday in lagu iibiyo cuntooyinka noocaas oo kalaha maraykanka sanadkii u dhexeeyey labadii kun iyo shan iyo tobankii ilaa labadii kun iyo lix iyo tobankii hay-adda maraykanka u qaabilsan cuntada iyo daawooyinka la yidhaahdo u s food and drug administration ayaa diidmooyinkaas cuntooyinkaas ku salaysay inay ku jireen sumaha beeraha lagu buufiyo marka cuntada ay soo baxayso iyo bakteriyooyinka saalmoneelada loo yaqaano iyo cillado kale oo badan oo ay ku arkeen raashinkaasi dor kamal jitzing fuku oo u shaqaynayay toddobi iyo toban sano hay-adda sayniska australia ee loo yaqaano c s i r o ayaa walaac weyn ka muujiyey kiimikooyinka sunta ee ku jira cuntooyinka hindiga ah oo isagu qaarkood uu dhadhamiyey heerka kiimiko waa mid aad u sarraysa waabaad ka urin kartaa waana ka dhadhamaysaa raashinka waa wax anigu aan soo arkay marka waa xaalad khatar ah cuntooyinka laga keenaya indiya oo ay ka buuxaan sunaha cayayaanka lagu buufiyo iyo haraaga suntaasi madaxa xarunta barnaamijka ammaanka cuntada ee indiya amid kurana ayaa sheegay in maamulayaasha indiya aysan awoodin inay hubiyaan ama fuliyaan shuruucda ku aadan cuntada indiya ma laha awood maamul iyo mid lacageed oo ay ugu baahan yihiin ammaanka cunto in la ilaaliyo waana arrin inta badan u taal gobolada marka fulitaanka shuruucdaasi waxay ku xiran tahay hadba gobolka aad joogtid sida uu u haysto qalabkii iyo lacagihii iyo shaybaaradii iyo weliba shaqaale aqoon u leh inay wax ka qabtaan arrintaasi marka annaga indiya ahaan walaac weyn ayay nagu haysaa dor viju ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in cuntada indiya aan la keenin australia haddii aysan markeedii horeba ahayn mid dhoofin loogu talagalay laakiin dadka soo dejiya cuntooyinkaas ayaa sheegay inay jiraan daldaloolo ka jira nidaamka australia oo markaasi laga faa'iidaystay harjinder sing oo dukaan ku leh dandanon oo ah xaafad ku taal koonfurbari melbourne ayaa sheegay in cunto kastoo la soo dhoofiyo in yar oo ka mida oo keliya la baaro haddii aan soo dhoofsanno saddex boqol laba boqol iyo konton ama boqol shay oo hal konteynar ku jira dhammaan ma wada baari karaan qaladkuna ayaga ma aha shaqaalaha kaarantiilku laba ama saddex shay ayay baaritaan u diraan dadka raashinka soo dhoofsanaya laftigooduna waxay rabaan inaan wax badan oo raashinkaas ka mida la baarin sababtoo ah qarashka ayaa ku sii badanaya halkii shay oo lasoo baaro wuxuu ku kacaya ilaa shan boqol oo doolar kaasoo qarashkooda sii kordhinaysa sababtaas ayaa ah in cuntooyinka qaar ay u soo dhaafaan iyaga oo aan la dhinaca australiana waxaa jira farsamooyin loo bedelo wakhtiga raashin ku dhacayo qofkan oo ahaan jiray shaqaale hore magaciisana qariyey oo u shaqayn jiray mid ka mida dukaamada waaweyn ee raashinka indiya ka soo dhoofiya ayaa u sharaxay s b s sida loo bedelo wakhtiga raashin ku dhacayo waxa keliya oo aanu samayn jirnay waxay ahayd inaannu dareero ama kiimiko oo khafiifiye ah suuf yar ku qoyno oo aan markaasni ku masaxno lambarkii ku qornaa cuntada ama haddii kale waanu qoynaa qoraalka meesha qoraalka taariikhdu ku qoran yahay kadibna waanu kaba fiiqnaa meesha qofna ma garan karo in laga fiiqay taariikhdii raashin ku dhacaya iyo in kale baaritaanka uu barnaamijka bunjaabiga soo bandhigay ayaa sidoo kale lagu ogaaday raashin badan oo indiya laga keeno oo sidoo kale laga beddelay taariikhda dhicitaanka waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali